wararka laga helaya deegaanka galqoryaale oo ka tirsan gobolka galgaduud ayaa kusoo waramaya in lixdan iyo kow qofood oo kamid a dadka deegaanka ay afduubteen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab kuwa uu u kaxaystay ee dhanka degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud afduubka odayaasha deegaanka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay shabaabka iyo odayaasha ay ku ballansanaayeen bixinta xoolo diya ah oo kol hore lagula ballamay duqeyda dhaqanka inay ka bixiyaan shan ruux oo siyaabo kala duwan horay loo kala dilay mursal sheekh maxamed xeefow oo ka mid a mas-uuliyiinta galmudug ayaa v o e da uga waramay sida ay wax uga dhaceen deegaanka galqoryaale bismillahi raxmaan raxiim waa aad waa masan tahay walaalo horta deegaanka dhacdada ugu weyn ka dhacday waa deegaanka loo yaqaano galqoryaale waa deegaan konton kilomitr dhanka koonfurta uga aadan degmada dhuusamareebeed dadka naga kaxaystay waa dad aada u tira badan oo adigu kiyaas ahaan marka la isku daro lixdan iyo sideed qofood gaaraya waxaa kaloo deegaanka aagiisa ah iyo asiga ayaa laga wata dadka inta badan ceelka galhoryaal ayaa laga kaxeeyey waxaa hadda kaxeeyana waa nimanka colka ah iyo al-shabaab oo ummadda soomaaliyeed dhibaatadooda markii hore lagala ballamay dadka hadda sababta ay wateen hadda wax caday kara ma jiraan laakiin inagu waxaan aaminsannahay sababta dadka loo watay inay tahay in ummadda islaama dhibaatad ummadda islaamka dhibaatada lagu heli jira inay qayb ka tahay ma aaminsanin sabab ka duwan oo hadda shaab wax u dhibaateeyaan inay jirto ama dadka deegaanka ayaga maalmihii dambe wax olaadaho ka dhex jiray oo hadda shaab wax u dhex dhibaateeyaan inay jirtana ma aaminsanin dadka waxaa ku jira saddex oday oo oda dhaqameedyaa oo horay waxa waaye shabaabka muddo bil ku dhawaada ay gacanta ugu hayeen ayaa ku jirta dadku waxyaaba aysan dhex marayaan way jiraan laakiin inagu markaa sida xaqiiqda waan isleena uga warbixino waa un dhibaatooyinka dadka la dhibaateynaya ay qayb ka tahay wararka v o eda ee helaysa waxaa ka mid ah in dadkaasi deegaanka iyo shabaabka ay ku ballansanaayeen bixinta xoolo diya ah kadib dilal halkaa hore uga dhacay arrintaa marka ma waxay la xiriirtaa bixintii xoolihii laga sugayay dadka deegaanka oo ay bixin waayeen oo sababtaas ayaa loo afduubtay mise waxaa jiray waxyaabo kale horta marka koobaad dad qabiilo hadday waax maraan way waxay qaab wax ku kala qaataan iyo qaab wax ku qaybsadaan ay leeyihiin laakiin in hadda dad qabaailaada wax dhex kala dhex mareen waxa waaye dad loo afduubo oo dad ku dhow boqol qofood maxaabiis ahaan loogu xaraysto sidii waxa waaye qolyaha ethoobiyaanka ay samay jireen waxaan u malaynaa inaysan arrintaas arrintaas la soconin ayada laftirkeeda markii laga hadlayo arrintan dadka deegaanku markii dhacdii hore dhacday shabaabku sidaan oo kale dadka dad isugu geeyeen markay isu geeyeenna waa laga ballamay xoolihii waxna waa la bixiyey ayadoo dhacdadii sidii ay u taagan tahay xoolihii qaybna ayarsan tahay ayaa qoladan deegaankaas oo ka nin laga dilay weliba ninka gacan ku dhiiglaha wax dilay nin askari oo shabaab uu ahay ninkii dilana weli askarta shabaab uu ka tirsan yahay ninkii dambe dilkiisa ayaa la isku fahmi waayey oo aan laga macaamilin qofkii dilana aan la keenin xoolana aan laga bixinin taas ayaa keentay marka in diilada dambe xoogaa wargalo mana u malaynayno sabab ayadii ka dhalatay inay tahay dhacdadaanu odayaasha dhaqanka deegaanka qaybaha badan waa kamid oo nala soo xiriiray oon aragnay waxay noo sheegeen in shabaabku ay dhaheen xoolihii baan u haysanaa xoolihiin inaad soo aruuridaan oo muddo kooban aad ku bixidaan la rabaa waxayna noo sheegeen inay hadda xoolihii aruurinayaan taas marka laga tago laakiin inagu uma haysan karno dadkii shacabka ahay oo ceelasha cabayey oo xoolahoodii ay ceelasha ku rafaatayiin xilligaa lagu jiro kaldambeed weeye waxaan noo sheegay ariga deegaanka ku nool inuunan laba maalmood oo isku haysa biyaha moogaan karin marka xoolihii way ku dhibaataysan yihiin reerihii meesha jooga qof loogama tegino wax allaa wixii dad jooga rag jooga waa laga waday dadkii ilmihii yarkaa yucistahay meesha looga tegay way ku dhibaataysan yihiin marka ma waxaan aaminsanahay dhibaato ummadda soomaaliyeed lagu salxaadinayo weeye inaysan beelo wax loo kala qaaday ahayn haddii mursalow aad qofka aan galqoryaala aqoonin ama deegaanka joogin aad u sharaxdid galqoryaala halka ay ku taalo iyo deegaan ahaan deegaanka ay u dhowdahay walaalow galqoryaal horta waxay u dhowdahay deegaan ahaan waxay ugu degma ahaan waxay ugu dhowdahay degmada loo yaqaano dhuusamareeb waxay u jirtaa konton kilomitr dhanka koonfur ayay ka jirtaa degmada ninka la yihahdo ceelbuur iyo waxay udhexaysaa meesha la yihahdo dadab ka jirtaa meesha la yihahdo degmada ceelbuur waa deegaan ceel biyooda uu ku yaalo weliba ceelasha biyaha laga cabo waa ceelasha gacmaha lagu cabo waa ceel aad u qoto dheer oo laba iyo toban mitir la cabo oo laba iyo toban mitir biyihiisu ay yihiin aynan sahlanayn in qof dhalinyaraha ama qof gabareedu ay biyaha ka shubato xilligan oo kale waa ceel kumid yahay ceelasha aadka loo cabo waana sababta ay shabaabka u bartilmaameetadeen inay xilligan soo weeraraan waana meel xilliyadii dagaalkadii hore ay shabaabku dhacayeen laga yaabo inuu kamid ahay meelaha ay shabaabku aad u bartilmaameedka ugu ahaa jireen laakiin waayahan dambe dadka deganoo shacabka iyo qolada nabadiidka shabaab wax dhibaataa oo ka dhexeeya mar jiraan guud ahaan dadka ay wateen waa dad isugu jira nabadoono iyo dhalinyaro ceelasha biyaha ka shubayso oo xooggii ee dadka biyaha u shubayeen
maamulka galmudug ayay ka tirsan tahay deegaan ahaan halka dadka laga afduubtay oo shabaabku ay ka kaxaysteen maxaa dadaal ah oo deegaanada dowlad goboleedka galmudug ka socda oo loogu gurmanayo dadka aada umaasan tahay walaalow dadka waxa ugu daranoo hadda jiraa waxa waaye xoolihii oo meeshii ku baahan oo biyo la-aan aada u badano ay meeshii ku haydo iyo dadkii oo waxa waaye dadkii xoogga u ahayn laga waday ninka la yidhaahdo marka waxaan keenayna haddii ilaah yidhaahdo waxaan wadnaa awood iyo waxa waaye dardargelin in la dardargeliyo dadkii sababta la gaarsiiyo sida ugu dhaqsiyaha badanna waa gaarsiin doonaa haddii ilaah yidhaahdo isla sidaa waxaan rabnaa inaan dhanka kala daaq uga faa'iidaysano dagaal dhacdooyin maalinta shaayeed ka dhacay gobolka hiiraan degmooyinka matabaan iyo maxaas tuulooyin hoostaga oo dagaala beeleedyo muddo kahor soo dhacayay muddo soo laalaabanayay kasoo dhex laabtay oo dhimashadii dhaawacba ka dhacay waxaan rabnaa marka waxaan baa ku diraynaa shacabka meesha ku dagaalamaya inay waxa waaye xilligan oo xilli dadkii cadowgii shabaab oo dadkii dhibaateynayo oo qolo walba labada qabiil isduleysa qolo walba kamida dhinaciisa uu ka muquunsanayo ninkii ku jiray iyo iyo xoolihii ku jiray xoolahaba wala baxayo inaynan ahayn xilli la diriro inkastoo tirada dadka deegaanka ay gacanta shabaab ku jiraan muddo saddex cisho ah haddana ma jiraan wax dadaalo ah oo ka socda deegaanada dowlad goboleedka galmudug si loogu gurmado dadka ay al-shabaab ku haystaan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo